mar kale dhegaystayaal waxaa ka dhowaada barnaamijka toddobaadkii tabi iyo weliba koonfur galbeed soomaaliya dhegaystayaal qodobada toddobaadkuuna kaada doonan weliba usanagaday barnaamijkan toddobaadkii tabi euna ku gudubnay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheeg aadan iyo weliba usareetan ka nagadaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeeldeerka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya kureed safarshag oo iskusaadiyay dalka turkiga dhegaystayaal barnaamijka toddobaadkii tabi koonfur galbeed soomaaliya kala eegi doontan sidaas oo kale weliba barnaamijkan ku marnayna haddii ilaahay wadile isla ku hela magaalada baydhabo oo toddobaadkii una ku tabni ama una ku gudubni hadeeray xogayaha guud ee qaramada midoobay antonia iyo weliba wefduu soo gaamiyay dhegaystayaal barnaamijkii kala eegi doontaan ulajeedada iyo weliba muhiimadu sanderi magaalada baydhabo ee xarunta kumeeldeerka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya dhegeystayaal barnaamijkaasaan gudbii doonaa sidaasoo kale barnaamijkan tiirka guda jirna waliba aan ku marnayna wafdu soo gaamiyay taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyado dowladda soomaaliyeed maxamed aadan kofi iyo waliba sun toddobaadkiina ku gudubni usahadeere magaalada baydhabo soona swiinland ka dhawaaya isla gudaha magaalada baydhabo dhegeystayaal barnaamijka mukumaran sidaasoo kale barnaamijka weliba ka dhiga doontana dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo toddobaadkii uun haddaa ku gudubni iyo saas oo kale ku hadale abaaro ku jara koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba farawka jidadka iska hirow degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya dhegeystayaal barnaamijka yaa ka dhiga doontaan sidaasoo kale barnaamijkantiin ku guda jirna weliba aan ku marnayne taliska taraafikada koonfur galbeed soomaaliya oo toddobaadkii una ku gudubnay amaraha karogeen baabuurta taarigada iyo laysankan haysan ee ka shaqeeyo amaba isticmaalo jidadka wiin ee magaalada baydhabo dhegaystayaal barnaamijka makumaran qodobadaas iyo qodobo kaliya barnaamijka ka dhiga doontaan dhegaystayaal barnaamijka waliba toddobaadkan waa siinsaare waanatan siin kula dararsiaye anoo ee bishaar xasan maxamed bashkal inaga farsamada saaxiibkaya cabdiraxmaan yuusuf xasan yanin farsamaya dhegaystayaal markoo kale iyo barnaamijka toddobaadkii tabe iyo koonfur galbeed waxaan isnaga shafayla dhegaystayaal markuu kela ka dhawaada barnaamijka toddobaadkii tabiiyo koonfur galbeed soomaaliya dhegaystayaal qodobkan koreya barnaamijka cagaadaanoon waliba isnagadaya madawiinaga dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheeg aadan iyo toddobaadkii unaha ku gudubnay waliba usureetan ka nagaday magaalada baydhabo ee xarunta kumeeldeerka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya kureeda safarshag sookasadii dalka turkiga madaxweynaha ayaa waliba markii reedusan ka nagaday magaalada baydhabo gaar ahaan markii usaakadege ee laboorka shaatigaduud international airport ha ka dhawaayay qaybo shalgadisan ee bulshada reer koonfur galbeed iyo weliba golaha wasiirada iyo weliba baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ha dhawaaya kureediya waliba madaxweynaha laangelbi xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo is-oona saxaafadda onkuwerbiya safarkii shaqe ee ismarkaas kaseedi dalka turkiga iyo weliba magaalada muqdisho ee caasamada soomaaliya iyo weliba walaayan qabsoome
ilaahay mahadi shukur leh dhismaha madaxweynaha iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo gudoomiyaha gobolka wasiirada xildhibaanada dadweynaha qaybo shiishadu saraakiisha dhammaantii oo amisoomsan salaame salaamta islaanka siinka salaame asalaamu calaykum salaan ku baata mahad ilaahay iskule ilaahay maan nagaana nabadda ilaahay nin ziyaadiye runtii abaarta iyo jiilal kale ilaahay weynaha waayadaah inoo qaado abaar dhibaato badana lata iyo cudurba runtii ilaahay weli ku tuganayna waddanku ilaahay nabadgoola roob ilaahayna sii culmaada soomaaliya weli dhegayna waxaa saaran inila roob doona marka dadkuolay ballana roobdoon ilaahay helan nagaday niisama iyo roobdoon inay ummadun ilaahay dhibaatadan ku qaado ilaahay roobna sii nicmada ilaahay le walka filan nagada koraan runtii weli kalaanka baaqana caalamka ummadan soomaaliyeed oo dhibaataysan gaar ahaan gobolladan dhibaatada abaarta iyo kujaraan iyo biilaanta iyo cudurka iyo ammaan la-aanta inay lahan gurmada ummaduntanana siyanay dhibaatadan ukubadda nin dadaal badan la siiya dadka soomaaliyeed qeybasha shalduun gaar ahaan dadka gobolladan udhaladeenna waliinka baaqaynay oonay dadshaha ku warqabaan siday dadku dhibaatooyinkoinku baafadeen runtii biilaantiya dhibaato badanka hayta intuununa ogna biyo wasaqee la waraabohay biyogi yaraadana dhibaato qoyti biyogaasna ilaahay la sheena koro marka ilaahay weliba lanayna ilaahay roobna see ummadan weli faraane inay dhammaanteen niisamo iyo dadaal badan la geliye sida dhibaatoonunku baafade marka caamkana welibaan ka baaqay in ummaduntan gargaar degdege lahaladeera si dhibaatadan lunkuba daawo iyo raashin iyo qalab kasta oo oon baahanyin sidii laakaladeera runtii safarkana ka muuqanaya dawlado badan aan aragi kolley dawladda turkiga gaar ahaan qaybtan qaabil aysan qaybto oo kaalmada iyo dibudhiskaba runtii alla kulmi balan waxayn qaadayn inay kooci doonaan gobolladu dadaal badan inay ku qabadi doonaan marka dad badan oo naariga hay-ado badan weliba nin ballan qaadana inayona walbadan ku qabadi doono insha allah wali rajeeyanaha inay dhibaatooyinka jeer ilaahay qaado kor laakiin dadaal bani aadan ee dowladda dhexe iyo dowlado dariska ah iyo dhammaan caalamka iyo hay-adaha un iyo aan dawliga iyo aan dawliga ahaynaba walianay ballan qaadanaa inayonay dadaal badan geysan doonaan dad badan oo dhalbi gobolladan walay ballan qaadanaa inay walaal walay karaanshoe wal ku qabdi doonaan marka urun waliba fadaane siniisamee intuuna karboontin isqabsana dhibaatadu siirunku baafade unuuna adkaysiye iyo dadnimadii weeldhana marka eedadaasinkamaha naga mahad ilaahay isku leh aqawaayow geeyadan kabaasantin ciidamada geesiyiinta oo dadaalka kuwa dawladiidka eh dadaalka badan aan galay inay dhulkun nabadnagada oon ka horreeyaan walaalahan amisom iyo dowladda etoobiya oo dariskoonana dhammaantiona eedeedan kamaha naga wayna rajeeyey inay jiditay furuman dhibaato dhiyaasi abaar dhiyaasi laakiin abaartumay abaaro kale dhibaato kugsinaytay ummaddii xabsi kor kufuwaanka jiraan waa in jiditay lanfura amisom iyo dowladda soomaaliya ciidanka militariga booliiska jiditayna fura ummadoo jiditay lanfura ummadum iska dareerta ma jira meeli walayaal meeli kale malan qaado karo marka mushkilad jirta taasu taasu in waliba codsadeeya dadka dhan inay garboos qabsadaan sii jiditay lainfurfali
weli dhegeystayaal waliba dhegeystaatana barnaamijka toddobaadka tabiya koonfur galbeed soomaaliya dhegeystayaal toddobaadkii una gudobayna sidaasoo kale weliba magaalada baydhabo ee xarunta ku meeldeerka dowladda koonfur galbeed soomaaliya safar sheegaha ka diiray xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio iyo weliba wafdu soo gaamiyey wafdigaas iyo weliba eelboorka magaalada baydhabo sidaasoo kale ka dhawaayay madaxda dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo uusan ka horreeyey madaxweyne shariif xasan sheekh aadan wafdiga iyo weliba ulajeedkusa ankoya magaalada baydhabo iyo haytay ama bushaye sidii oon ka kor galan lahaayeen xaalada bini-aadanimo ee ku jirta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo oo hadda ka sugan barakacyaal amaba dad bogtaale oo markaas ku bogtaale abaartunbaan ee markaasay tii kudhooshi amaba ku jirta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wafdiga iyo weliba madaxweynaha iyo weliba iyo booqadeena xeriyooyinka iyo ka jiraan dadka bogtaale ee markaas ku bogtaale abaaro ku jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyagoona markaasay tii kormeer kureeda bahda saxaafadda ankuerbiya walaayo kuwada hadaleen wafdigaas iyo weliba madaxda dowladda koonfur galbeed iyo weliba saxaafadda la hadalay madaxweyne shariif xasan sheeg aadan usoona kiiga doona xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio ilkaasiga diri generaalka iyo dowladda federaalka wasiirka arrimaha dibadda iyo iyo dhammaan safiirka iyo inta la sootoo dhan iyo wasiiradii dhammaan dadka ka soo qayb galay runtii aad iyo aad aan uga faraxsanahay wafdigaan imaashihiisa maanta oo maanta yimid asigoo u yimid waxa soomaaliya ka socda gaar ahaan gobolladan dhibaatooyinkan ka socota inay ogaadaan way maqleen wayna ogaayeen laakiin haddana inay indhahooda ku arkaan ay dadka la qaybsadaan runtii waa ka soo wada hadalnay ummaddan dhibaatada ku jirto dhimanaayo oo rafaadsan oo daawo la-aanta iyo nabad la-aanta iyo raashin la-aanta iyo ismar la-aanta iyo jididka ka xiran intaba waa ka wada hadalnay ilaahay baa mahad iskale runtii waxaan aaminsannahay mar haddoo asiga yimid oo ummadda uu arkay xaaladda lagu sugan yahay waxaan aaminsannahay in wax badan laga qaban laga qaban doono caalamka oo dhanna waa u mahadcelinaynaa walaalaheen amis oo ugu horreeya aan runtii dadaalka loo galay dadkan siday ku nabadgeli lahaayeen oo dhibaataan uga bixi lahaayeen dowladda federaalkana waa ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay ka wado ee arrimaha soomaaliya gaar ahaan dhibka maanta jiro annaga waxa ugu horreeya oo maanta aan u baahannahay waxa waaye dadka iyaga dhimanayo oo baahida u dhimanayo cudurka u dhimanayo in lala soo gaaro kaalmo bani aadan kuwa dowladiidka oo dhibaatooyinka jidadka ku jiro oo dadkaas in wax la gaarsiiyo diidanna lagala dagaalamo oo laga celiyo runtii dhibaatada taasaan maanta aan rajaynayna in wax badan laga qabto mar haddii secretary generaalka ilaahay weyn oo ninka weyn male hadda yuanka ninka ugu weynaa waaye mar hadduu secretary generaalku yimidna waxaan rajaynaynaa in caalamka dhigihiisa iyo hindhihiisaba ay soo wada aadi doonaan inta taasna ay wax badan qaban doonto hadda nafteeda kaalmo badanaa loo geystay aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa hay-adihii kaalmada geystay oo wax badan ka qabtay iyo dadka individualiska oo wax ka qabtay iyo dowladda federaalka siday dadaalka badan u gelisay ayadana waa u mahadcelinaynaa dhammaan inta wax qabatayna waa u mahadcelinaynaa inta wax ballan qaadayna waxaan leenahay walaalayaal oo wakhtigeedaa la joogaa ha lala soo gaaro ummaddan ummaddan halala soo gaaro dhibaatada ku jirto runtii waxaan kaloo rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyo oo maamulkan uu ku hoolan yahay in aalal badanna la faro la qodo warar warar badanna la qodo aysan biilaantan dambe aysan dhicin keed biyaha oo badan loo helo iyo raashinkeeda in la helo in laga wada shaqeeyo abaartan soo noqnoqotay inaysan mar dambe na kedinin taasna caalamku waa ka codsanayna waana u sheegnay waana ka wada hadalnay wayna noo ballan qaadeen waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyo inuu maamulkan uu gaari doono go-aano iyo fikir oo wax lagu qabto inuu keeno taasoo dowladda dhexe oo dowladda federaalkana aan la kaashan doono ee go-aamadaasna wada gaari doono aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinaynaa secretary general I'm here to express my deep solidarity and the solidarity of the United Nations to the people of Baidoa and to the people of Southwest State. This is the area in Somalia where unfortunately the drought uh, is having more terrible consequences, putting people in a very, very difficult situation. This is also the area where diarrhea and cholera have been uh, threatening the population. And uh, it is absolutely essential that the international community supports, gives the financial support that is absolutely essential to make sure that working together, the local government with the national government, the uh, local authorities, the UN agencies, the NGOs, the Red Cross, Red Crescent movement, working together and using the capacity that we already have on the ground in an excellent cooperation that we have, uh, with those support, tho- with that support from the international community, we will be able to respond to the emergency that was caused by the drought, to the emergency that is caused by the cholera and diarrhea, but at the same time to help create the conditions to make this region more resilient, more able in the future to resist to new droughts that might come, allowing for the people not to suffer as much as they are suffering today. In 2011, this area was devastated by the drought. This time we are better prepared. We hope that we'll be able to better respond and to uh, uh, serve the population i- in a much more effective way. But a lot has to be done in order to make sure that in the future, uh, this region will be able to resist even better to the new droughts that will come. And for that we'll work together not only in humanitarian aid but in development and we'll be giving full support to the creation of the conditions for the national government together with AMISOM to improve the security conditions in this region that is a very important region for the future of Somalia. Thank you.
dhegeystayaal hanas naga shafayla toddobaadkii tabi iyo koonfur galbeed soomaaliya ka guda jirnay dhegeystayaal toddobaadkii tabi koonfur galbeed weliba hadeerey wafdu soo gaamiyay taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsada dowladda soomaaliyeed maxamed aadan koofia welibana usa ujeedka safarshi hayay sidii markaasi tixadaga usoon ku jaro lahay xafiiska hay-adda socdaalka iyo jinsiyado dowladda koonfur galbeed oo muddo dhowr ee markaasi iska howlgalaya magaalada baydhabo ee xarunta koonfur galbeed soomaaliya munaasabadda usaxadaga kukujiraya xarantun iyo weliba ka suganayay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda koonfur galbeed soomaaliya sida wasiiro iyo weliba xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed welibana anka horeyntii munaasabadda furitaanshe ku hadalay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyado dowladda koonfur galbeed soomaaliya cali maxamed cali dhuux usoona furi barnaamijka iyo weliba ujeedsi usoona kahiga doonaan gudoomiyaha gobolka iyo weliba wasiir kubku dhigista dhagan celinta iyo tababarada maleeshaadka dowladda koonfur galbeed soomaaliya waana dambayi doonaa taliyaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyada dowladda soomaaliyeed maxamed aadan koofiya maanta waxaa xafiiska baasaboorada qaybta jinsiyadda koonfur galbeed soomaaliya degmada baydhabo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa marti noogu ah agaasimaha guud dhammaantiin waxaa idinku soo dhawaynaynaa xafiiska hay-adda waxaa kaloo jooga wasiirka waxbarashada een, iyo qaybo kala duwan oo ka socdaan xafiiska hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee federaalka soomaaliya Een, waxaan idinku soo dhawaynaynaa xafiiska baasaboorada oo aan uga shaqayno una khidmayno een, dadka shacbiga ku nool deegaanka koonfur galbeed soomaaliya mudan agaasim waxaan ku leenahay soo dhawow si ballaaran u soo dhawow
xarunta uligee ka furahayna masmeela rahay mar labaad xaaladii isin aad dareema kortan wayba xaruntii jinsiyada socdaalka iyo baasboorada ummadda soomaaliya idinka adeegay adeega guud ahaan heer federaal maamul goboleed mardi la fiiriye qaabka oo linka talageli adeega saytweb waa laku maamulay heer federaal laku maamulay laakiin adeegya la sheenay la hadaadajiyey hoos la sheenaysa bulshada si fudud an helan marka bulshada wayba ka dhiirigeliyaan ahe adeegii oon baahayin iyo oon maraayaan nidaamyadii linka talagalay iyo oon ka xadgudubaan qawaaniinta dalka intaala dhiniga amniga iyo socodka dalka way ku codsadaan iniyo meel raay waafaqan nidaamka iyaala guud ahaan xaruntana way kasii shaqay doontaa insha allah intii mayla raayay arintuyun xarun rasmi ah oo laku helo doono ayaa kasii shaqay doonta adeega saytana bulshada way ku codsaane si nadiifayna aan wadiisada koraan tali hadhawaaw dhammaan dadka xafladaha ku qayb galay iyo tiimka la dareera agaasimaha marka hore salaamana wali kale salaamana bahda saxaafada oo saaxiibkay hang la jaraan iyo hang nin rogan biyo nidamna salaaman bahda salaam eeda farxad nin keeta ini geeka agaasimaha deera xaruntun usxadaga ku jaro eedan nin farxad geliyaasa ilaahay idin sheena walay rajeene ummada walba dhibku kukubaheena si fudud baasboorada ka helaayana haddana inaya nagato walaal walay baahidii oo ixtiya ku baahtirta inaya nagato ku rajeeyan una haddii ana maamulka ama dowladda koonfur galbeed eeda nin farxad geliyaasa dowladda federaalka ini shaqooyinkii lahayti hamarshileediyo an ka koobanaane ee deegaanada noo yeesa in deersida eedan nin farxad geliyaasa waana hadhawaayaan furitaanka xaruntan wali nin ataa xarunta dhexe geeka la furi arrin muhiim ee shacabku hoyo umba ha fadeen xaj iyo hoo kala dana kale yo umba ha fadeenba inay si fudud iyo baasaboorka helaan iyo oo la maraaw sharciyada magaas dalka intaan oo dastuurka federaalka soomaaliya isu qoraw oo yahay xukumaas dowladda federaalka eh laakiin lahkabaahi deegaano walba inay umadaliin fududaay wal alla waliya baahdiye se dadkan ka dhibtoonee xamar intii umbahan diyaara inka kornee qarash badan ingalnee hotel inbarine inta marta kaatiyo on is iran iyo ka helaan dalsho wal inka mahadnagaane regida oo arrimahoodaas ku shaqeey agaasimaha widaaykan ee kofi oo inkoreeyo usuna marka inkoreyt aan araga lan shaqadun agaasimo ku ah oo habooqada deegaanada lankin inkoreyt un aragnayo yana may nin eta farxad gelin lamada nin eta wala lana kofi hadhawaaw ilaahay idin sheey sakale laab ekin la shaqeey doonno een hobunana maamulka hadee maamulka sidiis buu wali ka hirinyaa dowladda federaalka haddiiba dowladda federaalka iyo san kortoni la shaqeyta uno diyaar baan ananay shaqadoona sii lama laabno yaa la isugaanay eedayeedan aan waasantay insha allah waxaa maanta farxad noo ah dhammaanteen markaan nahay shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda inaan halkan ka furno maanta xarunta laanta ee koonfur galbeed xafiiskan oo noqon doona haddii la yidhaahdo xafiiska ay isugu imaan doonaan adeegyada socdaalka iyo qaybta jinsiyadda oo aan uga jeednaba wixbixinta baasaboorka iyo id karka oo siyaabo kala duwan markii hore u shaqayn jiray maantana ay noqonaysa xafiiskani xafiiskii laga maamuli lahaa laga baahin lahaa laga xoojin lahaa waxaana dadaalka maanta halkan aan u joogno oo furitaanka xafiiskan aan rabna inaan kaga mahad celino madaxda maamul goboleedka koonfur galbeed oo iyagu dadaal ku bixiyey oo dhulkan hadda aan joogno iyagu dejiyey xafiisyada hay-adda noo ogolaaday inaan halkan ku shaqayno taladooda ku biiriyey gacanna qabtay shaqaalihii xilligii adkaa ay ku shaqo bilaabeen halkan laantu maanta waxay soo gaartay inay diyaar u tahay inay gudato waajibkeedii guud ahaanna adeega ay gaarsiiso deegaanada maamul goboleedku hoostaga oo dhowaana aan rajaynayno inaan tagno qaybaha xuduudaha ay ku wajahaan maamul goboleedka koonfur galbeed xafiiskan ayaa ahaan doona kan laga maamuli doono dhammaan adeegyada hay-addu ay ka bixiso koonfur galbeed hadduy xuduudka tahay qaybta socdaalka iyo eeraboorada iyo sidoo kaleeto bixinta baasboorka iyo idkaarka waxaan rajaynaynaa marka xafiiskan inuu kusoo kordhiyo shaqo wanaag horu socod iyo wax badan oo hadda aan hab loo raacan lahayn oo sharciyadii lagu salayn doono haddii aan la yidhaahdo
dhegeystayaal weli waliba dhegeysaatana barnaamijka toddobaadkii tabi koonfur galbeed soomaaliya qodobkiigo barnaamijkagaadan waliba sunagadaya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane sheekh xasan logbuur oo ganacsatada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya toddobaadkii nahgudubnaanka baagay iniyo biyaan canshuuro dowladda wasiirka maaliyadda sheekh xasan logbuur ayaa waliba sheegay in canshuur biyowkiyo eta dowladnimada bilowshe waana se tilmaamay in qof welba amaba ganacsato welba iyo markaas iyo qayb ku eta dowladnimada koonfur galbeed oo mayla raayay diyaaridii barnaamijsa lagu qaadow mayla raayay canshuur lagu qaado dalkan taasoo mayleera ay dadaal dheer system shay la hangmari maadaama dowladii shaqeeya korna canshuur la-aan inay lagu qaado dalkan canshuur lagu qaado canshuurihii horey leen qaada jiray canshuuro ku bedelan canshuuraha may waaha intii hata ku hor haytay intii koonfur galbeed la dhisi canshuuraha la qaaday wadada keliya ay ahayd hata wali inay insii gudubna fadaane inay canshuurihii la goradaay lagu qaada jiray ganacsatada dukaamada shirkadaha xawaaladaha bengiyada goonoliley dhammaan intiiba canshuuro ka waajibtay shaqaalaha ini un mayl raay bilaaw yaa ujeedadaan ata insha allahu wali fadaanaha ini taasayna walbadan ha ka kordhiido horumarka dalka ha ka kordhiido yaa rajeeyana ilaahay hooba aroon way fadaanaha ini ganacsatada canshuurta ka waajibtay dowlada canshuur laanma shaqeeya korto dowladna haddii la aro dadweynaha waa isu mayl raay dowlada luwaaji ee ka dhaqaaqas marka ganacsatada wali fadaane ini dadka canshuur bixiyaasha caalamka ka faane aan canshuur biyo ahaa yaa ree ka faane dadka mayl raay horumari dalsho wali ka hormaray canshuuryo biyen marka ganacsatada wali fadaane ini canshuurti waajibka ka hayti dalkasho ini laka hormari hayti ini biyaan jadwalkaas wasaaradda samayti sidii liin qaadan lahaay iyo wali laka qobdan lahaay iyo horumarka dalka mayla raayay sidii liinla tiigsidi lahaa canshuuraha iyada wali fadaane ini registration la suubiyo tumo ishanta maarso gee ata laku bilaaw ini ganacsatada dhammaanti ee tukaanleyda dadka ka shaqeeya mayla raa xawaaladaha dadka ka shaqeeya shirkadaha dadka ka shaqeeya xoolaha dadka mayla raaya intiiba canshuur mayla raaya ka waajibti ini has registrayaan bangiga yaa ku furan yihiin mayla raaya registrationka kaasoo mayla raaya xafiiska maaliyadda ee mayla raaya meelaata ini lankasto muwaadin eh mayla raaya ganacsi eh haska registrayo tumun ishanta maarso mayla raaya ilaa april kowtiye ini mayla raaya may fadaan registrationkaasi dhammaado taasoo mayla raaya wuxuun ku gollan ini canshuur la qaado canshuurtasay oo ah ini laka hormariyo dalkan amni jey laka sugo wadooyin shay laka dhiso mayla raayay iskooladiis biyaha daawada sidii ugu horaba canshuuro dowladan adeegsadaasi ini mayla raay liin adeegsado taas oo mayla raayay walaagi tarti i walay qabatiin uun hambandha ka doogno haddana insha allahu haddii sidii ata mayla raay liin qaado shacabkana ha ogolaadaan atana shacabkana walaagi laka gobadi uun hambandha kaano haddii ilaahay aro eedi eedaan mahadsantiin ganacsatada wali inka baaqane lanka dal kasta horumari dad shee horumari musku horumarin dala horumari dadkana mayla ka horumariyay dhaqaale la horumari dhaqaalahana dadweynaha ka jara dadweynaha ganacsatada wali inka baaqane inay ogolaadaan canshuurta si oo dalkasho iyo dadkasho iyo diintitiyoba laka horumariyo ee amnigiyo laka sugaw mayla raayay dhinaca kasta oo horumare oo dalkan aan baahanyi mayla raayay laka suubiyaw iyo wayanka baaqanay canshuurta say ini mayla raayay diyaarlingnagadu walaagi tumu ishantaas tumu ishanta ballan ku bilaawdo maarso ku bilaawdo wali diyaarangana inuuna canshuurahaas qaadno sidii canshuuro leen qaada jira inay leen qaado kategoriyaha canshuurta isku qaadmaa kategoriya lata hadba lamba walaa isuunay awoodis ee usa helo karo dowladii may la socote danaha shacabshee la socota dhaqaalaha shacabshee waa la socota insha allahu ma dhiyaaso inay qof wal hamla korna la saara ma dhiyaaso laakiin walaagay leen gorodo oo mayla raaya ini qofka biyo karo leengorodo mase dhaqaalaje ilaahay besay usun ini ilaahay kaxamdi weniusa in ziyaadiyo dhaqaalaje wal kumadeena iniusa dalkiishay inka deew taasoo mayla raaya walbadan loo taraasoo ogdiin dalkan abaaro bacna ku jara abaarahaas oo mayla raaya dowladda walaagee dadka gurmadaasoo luwaaje galnaaje dhaqaalaha dadweynaga waay dhaqaalaha dadweynaha oo safayla leeng maamuliw insha allah wali ballan qaadane ini maamulka dhaqaalahaas dadweynaha ha ku bahaaw samayla raayay xaq eh nkajarna mayla raayay musuq maasig iyo corruption aan lahayn unan maamulaano mayla raayay dalshoolinka dhisaw amnijoolinka sugaw mayla raayay waxbarashadii oo laka hormariya caafimaadii oo laka hormariya in nagada doonto dhaqaalaheeda dadweynaha may qoosadaane markahoodii marlamaadii mar saddexaad ini dalsho wal ambiyaan canshuurta biyaan sadaacadeena in biyaan shaqaalaha mayla raayay canshuurta qaadow ama dadka systemka rogu dad liinlayliyey elmaan le aqoon le emayla raayay sidii canshuurta dalkaha ku baafade dadweyne joonanka eedeega fadeen la baray waana gordaw in marka mucaamilka la suubiyo dhammaan inta ganacsatada liin hogaansama markeeda eed iyadaan mahadsantiin wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
dhegeystayaal weli waliba dhegeystayateena barnaamijka toddobaadkii tabi iyo weliba koonfur galbeed soomaaliya dhegeystayaal qodobkiiga barnaamij ka qaadaan waliba sanagadaya daliska taraafikada koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba iyo toddobaadkii unaha ku gudubnay amaaraha ku saarena baabuurta taaragada iyo weliba leysankan haysan ee ka howlgalo gudaha magaalada baydhabo ee xarunta ku meeldeerka ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ciidamada nabadgelyada koonfur galbeed soomaaliya mayo mukhtaar madaguduuda oo usa boogday xarunta warbaahinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee beledka baydhabo iyo waliba usa kuwarbiyey xaalada iyo weliba qaabkiiyo anshageyn usoona sheegay in nabadgelyada wadooyinka iyo muhiimata inay markaasi ku wada shaqeyn dhammaan bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaana ha magaalada baydhabo usona bag andare dadka taargada iyo leysankan haysan ee markaas ka shaqeeya gudaha magaalada baydhabo inio arrintaasi tikuwaan tawaana waana isku diiwaangeliyaan wasaaradda gaadiidka dowladda koonfur galbeed soomaaliya sidaas oo kalena usa ankabaagi dadka xawaariga zaahidka ee kuwado magaalada baydhabo maadaama use sheegay in magaalada baydhabo iyo markaas jidada eed mashquulan iyo baawartona lankwada korna xawaaro ku yar amaba xawaaro ku badan ayro soddon ilaa iyo afartan intaan dhexayta waa ku taliya mayo madaguduud oo warbaahinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya habooqday waana usa baagasetandare dhammaanba bulshada ka dhagan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isticmaalo baawarto yaryar iyo weliba haan weyn iyo weliba haan bajaajyada langoradowba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتمر كورسن سلاماي إذا أتكو فرق البيت سن سلاماي مد لما وإلهي كتوغهاي أنت أذرك إي أولكي أبارتب إلهي كتوغا تاس إلهي ويدسوان إلهي هو أقبل ومتم بالبير هو أذرك إي أولكي أبارت إلهي كتوغا تاس إلهي يويدسوان مد كلا وهم بوغدي إذا أتكو فرق البيت سيد قطب إنان وهذا qodobka koowaad siyasan andaya maasaan magaaladan way ka nool walbadan ka nool ummada ka nool way ka nool way ka dhaqaaqaya baabuur badan ka dhaqaaqaas dowladda koonfur galbeed go-aan waxay rugdi hadu ka hor wal calaamad ee taarga koonfur galbeedan lahayn aninaan ka soona magaalada baydhabo dhowr gooni ku hadalnay waana sheegn way hata inka ownah sideeda qodob qodobka koowaad way inka iyah ini aan an sheega baabuurta oo leysan an lahayn baabuurta oo leysan an lahayn koonfur galbeed oo dhan ka dhagadaas intee tun ka dhajaran baabuurta ka shaqeeyaas oo leysan aan lahayn oo taargan aan lahayn iyo way fadaynaana ku hadala marka taasoo ka saabsan dhowr goornan sheegni idaacaddana ku hadalni hondhoonan ku sheegni afka kaleanan ku sheegni hata tangan damboyta way taa lankiyan qabna leysan aan qabna baabuurka taargan aan lahayne leysan aan lahayn oo koonfur galbeed ka shaqaya fada waysin sheeguhaya walan suurta galaw ma maana ka shaqayaw hata korte waan sheegnay mayno rumaysan dee marka hore waan sheegnay walaalnimo iyo bani aadanimaan sheegan ta wani la qaadadu waay ilaahay way ku rajayo hayna in lanoo qaado waan lanila ogolaado anagoo ka hadalaw afka ciidamada nabadgelya wadooyinka ka hadalaw intii oo ii la halmaalo oo baydhabo ka dhagadaas waa in sheego haya oo baabuurtaas wadadaas aniyaska robood gareeyan xafiiska fiisha traafik markaas lakaduugan geliifadi baabuur taargi leysan lahayn koonfur galbeed maanaka shaqaya maanaka shaqaya doona lankadiusa leysan lahayn soomaalimanidiis dhaaf muslintimidiis baalka jaraan hadiusa dham dhimad yalin ogaado koran meelku kooyalin ogaado koran leysankaas way qofka soomadiisu hoola haddii wiinadan soomada la saare qofka soomadatiisu qofka hadiisu leysan lahayn in soomaaliya inta kale wal muqshada shidi wayanka duwaha lanki leysan ay taargan lahayn muddo gaaban gudaanji intaas ku hadiri hadiri fishka traffic een baawarta oo leysanka iyo taargaha lagu fado een baawarta wiinga masahan yar yar masbajaajada naftiyo ka jiraan horta bajaajyada ee buuga lagu fadahay bajaajyada way in la sheegay buug oo lahaashada lagu fadahay taargada waa kirinta wala fadayoon leysanta kale baaburka lahaashada tiisa lagu fadahay baabur wala tag ee rootay ka soo way yar gaar gacan yang yang yar tareelan kubiyo walaay ka socdo baydhowba ka dhagada koonfur galbeed oo meeluhu kumaas ka dhado kulli iyo lagu fadahay leysan ay taargana goosada mootooyinka langordo bajaajta badana taargooyin mudan een ilaalada wadooyinka waliba iyo weydiyaan leysan iyo een warqadiyo weydiyaan een marka lanka ini taargan hirnaada sharduwa mase haddii aqoonsiga iyo warqadii xafiiska kubati usweedada way dheen lagama maarmaan baabuurka newstarkan lahaada sababto eh lama baabuurka hadduu istarkan lahayn meel injeedi meel kale mala ogaado koro inti wal hadlaa inti kale mala ogaado koro haddu kortee walaa wadan kuli jareen adee wala dhiyan koo gaaban ii koo dheer ma kubaha korno taasoo tan korti korti haka gubin ma kubaha korno baabuur ama bajaaj haatoy ama baabuur ina tere haadoy ama mootaatoy baabuur leesan i taargan lahayn baydhoo maka shagayaw laakiin walaa markantiis kuka kiyoone way ku gaado kor doona ishaa allahu tacaala hob ilaahi inuu dinta laabo oo sharee ku gaado doon hoba leertaasin tale waliba jare dad erow een xafiiskan aan anfasay wargada wadana dadka noocaasay tihiin ku waranba oo taargooyinkiina aanan ka dheganayna baabuurta yaryar maya fasahoka gojero kor fasaho gojero kor gojero kor qof kuwa ile taba tabara leey way kare kor walaalo tabaraysan geek walma kor kor bar walma kor kor wal si kor tuma shangash si kor labatan ash si kor langa tuma ash siidi mas labatan ash siidi waxa ku taba bole sidoo ay madadema maka eedaw qofka mar kor hormar ku qobdaw hawaaba mal raway le walaakan goosoy leeysaan goosoy taargan goosoy hadii si kar walaalo goosday geek tabar ma ema tabar her kor bala labatan maalamoda sodon maalamoda ema ya her kor waqtaga sab goosoy batiratan weer kor man gooswaa soo batir midaasimdan mashe مشاهد ذكر أن ذاك المشاهد ذكر من دست لابي كوبا ولا كوكا ذكر قلوب كل ما بان شوية فضاء بجاج بحلم بجاج يا رب يدعو كبرتي كون أول يرد من يمر هاي صدقي ولا مجيب وان شلبين أي بي ان شلبين واي كلا قبل كقالي تولجي له رو وان شيء واي بجاج الجي كقولين ميل كسر ميل بيرهم بجاج الجي كقولين برب الله سد هتضرب أنت كوبلا أوت سد مال موضع فسا كمان بجاج الجي كقولن تبر أنت كوبلا أوت فيش ترافق الكواي هتب إيدان هذا ميل ميل هودل هو بده هس هذا يعني هس كدوان قلين وليد أنت gorduway walaa dhanba jeelaneen qoralileyn walaa jiika qoran oo dhanba barantay ku bilaawata
taliyasa lakuwada warqabo waliba bajaajada lanqaybay lama qaybood oo ee a e b qaybsada hada jarto oo j ka qoran jdaas maylah ku gaabi ama a e b may kukudubanta way kukuduwantaa markii hore wanian koo jaray dad oo galnyaka dareeraw oo jilbooka dareeraw oo boose ilaahay beli wanian koo jari dadkii madan wayn baradeena lankoo obooji sadahan iyo jiisa hada jari obooji sadahan kiimudan way kileena jiisa lanka jiisa baaburka nian qoroy saas aawidee migaadi waynagatay buug i rabsho ku kati madiana saasari way go-aan ku deeray inay ji oo dhan boqol dheer hawban jaran oo umatal ay wadasagab ee ibila shalhadan way taban kaduwahay lanki lama maalamood kudub oo banaanka ka dareeraw xan yasaadane meelo ka dareeraw laaraga meel joogo la qaada jiidan wal ku dhake baaburshayn meelal ku dhake insha allahu taala waa balleer muddo kale waan sheegay baabuurtan howliga ka socdaas horbadan ku sheegay magaalada magaalada yaru hal jid la tabaydo hal jid oo ay sub ariid leete laba tuman kun qof tuman kun qofna ka noolin tuman kun baabuurna ka noolin dadka baabuurti wad iyo na maskuwar qabaan nimta tu korteen in sheegi masuul tan oo Soomaaliya waxtana muslim ay waxtana baydo kunol kuliyo masuula ku saaran dadka masuulada ku saaran ta baydo kroog waan sheego ay baabuurta howliga ka socda oo maatada roogda handhoolaga roogda oryaanka roog odayaalka roogan oo hoola roogan inay baabuurta howlan ka soona walaa ilan talagalay magaalada gudaaji waa ilan talagalay ugu badin afartan madaka soddon inay kasoo howlaas ka socdaan baabuurta saas ka socdaasoon madbadaan ku hadalni hatan insha allahu taala hob on kuantoon waxaan quraana warqado digmiin dembe tan dembe de kulley uu nagu lakaaladaan amnaga lakaaladaan faraa lislagalay insha allahu taala hob aleer baabuurta yaryaro iyo weliba noocyadan oo adeega bulshada ka shaqeeya oo bajaajta langordow waliba magaalada kamaraayna xawaari zaaid marka mar haddii iyo shilgalan iyo qaabkii isin dadkaas aan la dhagamaasan matalaawenkii laku qaado uma eg wallaahi ne maalintii maalintii labaatan habba ama soddon habba shilgalo hayaan ilaahay maatiis way lakagabe dhimashada shilgalowka dhimashada walaashale in sheegi ciidamada nabadgelyada in sheegi wadooyinka nin sheegay ciidanka booliska nin sheegay dadka noo sareeya iyo dadka noo lidarja iyo dadka noo hoose kuliyo nin sheegay baabuurta yaryar iyo baabuurta matoob dhatoob ciidan alaamaga la dhakay baabuurta howla ka socda walaa ilan teelgan ka socda tallaabadii kuboysaan muteysadaan ku qaada bale insha allahu tacaala magaalada waliba lata isgoosyo badan isgoosyadaas badana taraafika masurun maysan qorshaysan taliya haddii isin ciidamadii ilaalada wadooyinka isingetin maysan qorshaysan arrintaasay tihi maadaama magaaladii kabadadeen baawarto yaryar iyo weliba noocyada kale ee bajaajyada langorda ee bulshadan adeegaan horta ciidanka meelba roog ciidanka isugu dhanba oo baydhow roog ama ciidanka nabadgelyada kulli jooba taraafiku ama boolis haado ama military haado ama
dhegeystayaal weli waliba dhegeystaaytana barnaamijka toddobaadkii tobii koonfur galbeed soomaaliya dhegeystayaal qodobka higo barnaamijka kaqaadaan waliba usanagadayo toddobaadkiinu waxaa ku gudubnay dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ayee ku hadalay abaaro ku jara koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba farowka jidadka iskihirow degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya kureeta shirkii golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya ee shalay ku dhihi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay shirka golaha wasiirada ayaa weliba shir guddoomiyaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheeg aadan kulanka markiha dhammaadaya ee weliba saxaafadan akhriyay qodobadii hakubahi aan ku muhiimsanaay oo ay ku midata abaaro ku jara koonfur galbeed iyo weliba farowka jidadka iskiirow degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya salanka gurmada dadka abaaro saameeyan iyo weliba saxaafadan akhriyay wasiirka beero iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi bismillahi raxmaan raxiim maanta oo khamiis ah shirkii golaha wasiirada caadiga ahaa oo shir guddoominayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane eh, shariif xasan sheekh aadan oo ayna ka soo qaybgaleen dhammaan golaha wasiirada oo eh, micnaha intooda badan u badnaa guddigii weli abaaraha waxaa micnaha aad iyo aad looga hadlay dhibaatada ee baaxadda leh ee soomaaliya ka taagan guud ahaan gaar ahaan arrimaha abaaraha ee maamulka koonfur galbeed waxaa laisku soo hadal qaaday oo meesha mahad looga soo jeediyey guddiga abaaraha ee maamulka koonfur galbeed oo runtii eh, meel kasta oo dhibaato ay ka jirto aad ugu dadaalay waxaa kaloo halka ammaan looga soo jeediyey ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda federaalka ah iyo ciidamada booliska gaarka ah iyo ciidamada booliska soomaaliyeed iyo kuwa nabad sugidoo amniga suurageliya mar kastaba ee meel kasta oo laga bixinayo gargaar ama goob kastoo la aadayo ee halkaas mahad bay micnaha wasiirada oga soo jeediyeen ee waxaan micnaha si arrimahaas loo sii dhammaystiro oo guul loo gaaro arrimaha laisku soo hadal qaado waxaa ka mid ah midda koowaad waxaan baaq u jeedinaynaa hay-adaha caalamka oo idilba oo runtii kaalmo hore na soo gaarsiiyey iyo dowladda federaalka labadaba iyo hay-adaha ka shaqeeya dalka ganacsatada ka soo jeeda koonfur galbeed oo idil iyo dadka jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool dibadaha intuba waxaan ka codsanaynaa inay xaaladda way ka sii dartay inay si degdeg ah gurmad degdeg oo la soo gaaraan dadkooda ee dhimashadoo sii badanaysa ee roobkiioo sii fogaanaya ee dadkiioo micnaha tuulooyinka micnaha kusii baaba'ayo waxaan kaloo coos u jeedinaynaa wasaaradda caafimaadka inay aad ugu dadaasho inay gasho oy xoog saarto inay micnaha muxuu ahaa baaritaan ku samayso guryaha ee muxuu ahaa ee magaalada baydhabo ku yaallo oo inta badan dadka inta baadiyaha laga keeno xaafadaha lagu xaraynayo ee dadkiina meesha ay ku dhimanayaan iyadoo isbitaalka la keenay marka waxaa laga codsanayaa dadka inay qof alla qofkii laga keena baadiyaha loo gudbiyo meeshii rabaa laga keenee isbitaalka si ay u helaan daryeel degdega markaasi Ee, midda kale waxaan rabnaa halkaa inaan mahad uga- aan coods u jeedino dowladda federaalka ah ciidamada amisom iyo ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed in lagu guulaysto in la furo jidadka kala xirxiran si dadka tabaalaysan wax loo gaarsiiyo waxaan aad oga xunnahay tuulooyin badan oo la gaarsiin lahaa biyo iyo raashin iyo dawo inay suuragal aysan noo noqonaynin dhibaatooyin jira awgeed sidaa awgeed dowladda federaalka amisom ee ciidamada booliska gaarka ee ciidamada niisa iyo shacabka iskaashanaya waxaan jeclaan lahayn in la furo jidadka gaar ahaan jidka u dhexeeya muqdisho iyo magaalada baydhabo si micnaha gargaar badan oo dowladda federaalka iyo caalamka noo soo gaarsiiyo noo soo gaarto ee muxuu ahaa ee magaala madaxda ee maamulka koonfur galbeed ee kumeel gaarka ah kadibna aan ugu gudbino ee gobollada kale ee dalka waxaan micnaha halkaan mahad oga ola jeedinaynaa dhammaan xubnihii guddiga abaaraha ganacsatada ee dadka iskood wax u dhiibtay ee walaalaha micnaha culummada dadka ka qayb qaato idilba shirkaan golaha wasiirada maanta aan yeelanay ee madaxweynaha uu hogaaminayey ayagana mahad baa looga soo jeediyey waxaana la go-aansaday in arrinta koowaad ee maamulka koonfur galbeed uu xoogga saarayo kow inay tahay abaaraha laba inay tahay abaaraha saddex inay tahay abaaraha insha allahu ilaahayna waxaan micnaha ka baryaynaa ilaahayaa wax deeqe in roob deg deg ah ilaahay uu noo keeno roobkaasoo noqon doona kan micnaha ummadaani wada deeqi kara inta ka horaysana waxaan isfaraynaa shacabkeenna oo dhanba ee ka dowlad ahaan nin walba tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wana intaan un ku banan deegaanada oo inta badan shiban biyoodka ku bilaabo sankaasi shirkuwa ka hadalay arrinta ugu muhiimsan qodobada ku daran waxay ahaydba dadka bilaha tuulooyinka shuban biyoodka uu ka jiro aan rabna inaan gaadsiina qaar waxaan go'aansanay qaarkood si xooga in lagu tago oo dadka shacabka ee meesha ku nool aan isbitaalka usoo qaadno qaarkoodna inaan meesha uga furno meel kliinik ah oo lagu daaweeyo marka arrintaas xoog baa la saaray
dhegeystayaal waliba sibdarnay gabagabadii barnaamijka toddobaadka tobai koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan barnaamijkii anta kaameeran dhegeystayaal barnaamijka intiisu dareeri waliba antasiin kula daraysayaana waa bishaar xasan maxamed bashkaaye dhegeystayaal dhiniga farsamadana saaxiibkay cabdiraxmaan yuusuf xasan yeen in farsameeyay tayin kulantadan dambe intii barnaamijkan lamida jimaado dambe ku kulmaana waliba siin ku tobaana sidaas iyo nabadgelyo